ummad walba oo gaadha horumar iyo wax soo saar dhab ah waxaa saldhig u noqday jiho iyo fikir wax dhisaya jubbaland gaar ahaan deegaanka bulugudud ee waqooyiga magaalada kismaayo waxa uu caan ku yahay dhulbeereed barwaaqo ah oo ku habboon wax soo saarista khudaarta iyo dalagyada kala duwan ee dalka ka baxa mid ka mid ah beeraleyda leh hal abuurka ee deegaanka bulugudud sanay cabdulaahi ayaa la yimid qorshe cusub oo bulshada u horseedaya horumar iyo isku-filaansho dhinaca cuntada ah sanay uu muddo ku dhex jiray tacbashada beeraha ayaa ku dhiiraday inuu bulshada ku abaabulo fikir wax ku ool ah oo isku dhafan kaasi oo isugu jira maalgelin tababar iyo dhiirigelin si dadka danta yar ay iyaguna fursad ugu helaan inay ka qayb noqdaan wax soo saarka beeraha sanay waxaa kale uu bulshada ku dhiirigeliyay inay ka fogaadaan ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno islamarkaana ay xoogga saaraan beerashada dhulkooda maadaama ay beeruhu yihiin il dhaqaalo oo muhiim ah haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto beertan aad arkaysaan hadda ayaan falnay shalay iyo daraad iyo maanta ayay cagafta ku jirtaa falkan marka aan dhammayno haddana wax soolka la dhahaa ayaa la saarayaa haddii ilaa yidhaahdo soolkada markii la saaro kadib dadkii haddaan idin tusay ayaan keenayaa waa loo kala jari dhulkaa loo jari ninkiiba intuu ka tabcan karo ayaa loo jari anigana waxaan siinayaa abuurkii waxaan siinayaa shidaalkii waxaan siinayaa raashinkii ay ku meelgaari lahaayeen intiiba anigaa bixinaya dadkaa waxaan u wada shaqeynaa waa dad iskaashato ah waxaan samaynaa boqolkiiba konton ayay ayaga leeyihiin konton anigaa iska leh maadaama aniga aan keenayo falkii dhulkii biyihii oo shidaalkii iyo matooradii iyo qalabkii tuubooyinkii intaba aan aniga keenaya ayaga waxay leeyihiin boqolkii konton anigana konton baan leeyahay ayaga keliyada kuma dhaafo qaybna anigaa tabcado qaybna iskaashatada ayaan maaragtay aan wada ayaan wada qaadanaa wixii aan tabacabna ayaan kala goosanaa waxaan tabacana waxaa hadda noo soo go-ay sidaan idin tusay sisin iyo gelley uu dhulkan hadda ka qaaday dhulku waa dhul weyn halkaas ayuu jiraa dhulkaas aad arkaysaan waad aragtaa dhulka dhankaa ka jiro midka kale waa ilaa iyo adiga saddex beeroodoo waaweyn waaye marka qaybba wax baan saarnaa marna gelley baan qayb ka saaraynaa iyo sisin qayb digir baan la saarayaa qayb qudaartii baan saaranaynaa way ay jirtaa waatan haddaba way taagan tahay waan idin tusi karnaa qudaarta way noo taagan tahay qudaarta waxa weeye ansalaatadii barbaroonidii kabsarkii waxa weye basbaaskii qarihii wax aanan la abuurin ma laha annaga wasaaradda beeraha ayaan hadda aan garab weyn ka haysanaa wasaaradda beeraha wasiir geella ayaan gacan weyn ka haysanaa isagaa na caawiyo hay-adaha kale waxaan hadda ku dhihi karna waxaasaan weli ka helnay ma jiro laakiin wasaaradda aad bay noo caawisaa